walaa horta dadku su-aalaha way iska qabi karaan way isweydiin karaan soomaalida ay dhaqan u tahay in maantao dhan su-aalo su-aalaheeda baan dadku hadee waktiga uhayaan ay su-aal isweydiiyaan laakiin arrinta la xiriirta badda aniguna hadda waa kuu caddeeyey anoo soo xiganaya hadalkii labada madaxweyne yiri adiguna waa sii adkaysay oo hadalkii wasiirka arrimaha dibadda kenya u yiri baad sheegtay inkaba muujinaysa in kayskaasi uu maxkamadda jiro maxkamadda kala saarayso laakiin ay labada dal u baahan yihiin inay xiriirkooda ay wanaagsadaan u wanaagsanaado oy walaalo ahaadaan marka warkaasi mugdi ku jiri kara iima muuqdo aniga qofka u baahan in loo sharaxana waxa weeye hadda waktigayna ka qaadanaysa inaynu ku codcodino warkaas intii lasoo intii muddadii arrintani ay jirtayna anigu keligay iska daa madaxda dalka qoraalada maaragtay ama go-aanka maxkamadda ama a u da ama meel kasta aanu tegaynay waa lagu celcelinayay mowqifka soomaaliyeed maxkamadda haddana waa sidiisii labada madaxweyne way ku heshiiyeen in arrintaasi aysan waxba u dhiminin xiriirka labada dal oo caadi lagu soo celiyo gabadha wasiiradaana waa sheegtay inay tiri marka hadde walaalow su-aal lagu weydiyaa ka jawaabi kartaa laakiin dadku haddaan idhaahdo qofkan jamaal weeye oo inta qofkii igu soo noqdo yidhaahdo qofkani jamaal miya waxa keliya aan dhihi karo waxa weeye waa jamaal taasna waa kuushe soomaalidu waxay u jeceshahay inay wasiirka kala maqasho wasiirka dalkooda ay u maqli waayaan waa waa su-aalo u baahan inaynu maaragtay aynu nafteena fiirino gabadhuna wasiir way ana wasiir baana waxaan kuu sheegaya wixii lagu wada hadlay waxaan kaloo kuu sheegay madaxweyneyaasha oo wasiirada ka muhiimsan oo iyagu madaxda ugu sarreysa dalka wixii ku heshiiyeen codkoodiina duuban yahay